abaarta ka jirta soomaaliya ayaa culays weyn ku haysa dhaqaalaha soomaaliya iyo miciishada dadweynaha waxaana dhaqaalayahanadu ay sheegeen in sicir bararku uu yahay kii ugu sarreeyey muddo shan iyo toban sannadood la arko maxamed colaad xasan ayaa arrimaha sicir bararka ka waraystay cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho
sicir bararka soomaaliya ku jiro waa sicir barar ka yimid suuqyada caalamiga dhowr waxyaaboodo isbiirsadaan sabab u ah waa midda koowaad dagaalka ruushia iyo ukraine wuxuu sababay wax soo saarka cunnada ama dhoofiska cunnada adduunyada inuu yaraado sidaa darteed arrinkaas waxay keentay inuu ka dhaco adduunyada oo dhan iyo soomaaliya food price inflation wax la yidhaahdo waxaa kaloo sidoo kale dhacday ayadana briceskii shidaalka inuu inay qaamiyoogaan shidaalkana wuxuu asaasi u yahay dhammaan waxyaabaha wax soo saarka uu asaasi u yahay iyo corona oo kasii horeeyey oo ayadana adkeeyey isku socodka caalamka marka cunnadii oo qaaliyooday shidaalkii oo qaaliyooday iyo transportation costiski oo qaaliyooday ah waxay sababeen sicir barar inuu adduunyada dhan ka dhaco wadamada dhaqaal ahaan aadka u fiican waxay sanadkan qiyaasayaan boqolka toddoba inuu sicir bararka kor u kaco soomaaliya oo wadamadaas wax ka soo qaadato sicir bararkeeda wuxuu kordhi doonaa ugu yaraan toban boqolkii wuu kordhi doonaa sicir bararkan marka laba meelu badan ay ka yimaadaa meeshan hadda uu ka yimid waxaa waaye wax soo saarkii ama sablayga oo yaraado kaasoo oo saameyntiis badana ay ku dhacday shirkadaha wax soo saarka ama wax soo dhoofiska ee soomaaliya sicir bararkan suuqa ka jira caqabad intay leeg ayuu ku keenayaa dowladda cusub la sugayo in ra-iisul wasaare xamse uu soo dhiso marka la fiiriyo howlihii dhinaca amniga dhaqaalaha iyo horumarinta caqabad intay leeg ayuu ku keenayaa sicir bararkan iyo suuqa adaha adduunyada badanaa waxay la dagaalamaan baagamuddo iyo sicir barar soomaaliya labadaba waa ka jiraan baagamuddona way ka jirtaa sicir bararna wuu ka jiraa problemkaas dhaqaalaha waxay yidhahdaan stagflation yidhahdaan soomaaliya markay ah xaaladeeda fiiriso dhaqaale waxay ku tiirsanta waxyaabaha dibadda uga yimaado sidoo kalena waxaa hore problem dhaqaalo u ahaa xirnaanshaha jidadka oo culays weyn ku ahaa economic activitieska iyo suuqyada si u shaqeeyaan dowladda cusub sida qudbooyinka siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ay sheegaan waxay rabaan saddex waxyaabood inay ka shaqeeyaan kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo deyn cafiska kobcinta dhaqaalaha marka waxay u baahan tahay wax soo saarka oo kor loo qaado waxyaabaha asaasiga marka sida shidaalka oo qaalibo ama sicir barar oo suuqa ka dhaco wax soo saarka in la kobciyo way adkaani sidoo kale shaqo ma la abuuri karo haddii sicir barar uu suuqa ku jiro sababtoo ah shaqo abuurka wuxuu u baahan yahay lacag in la geliyo suuqa la geliyo ama awoodda waxgalasho ee dadka kor loo qaado ayadana sicir barar hadduu jiro in la gaaro way adkaani deynacafiska shuruudaha ku xiran waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo yaraynta fakriga sicir bararkan wuxuu kamid yahay meelaha asaasiga ee fakriga uu ka yimaado soo dowladda marka haddii culays sicir barar oo haysto waxaa adkaanaysa inay fakriga yaraysa adkaan intaas markii lagu sii daro administrational vagiriska hore ee republica soomaaliya ka jiri waxay sanadkan culays dhaqaale xoogan ku ahaa doontaa dowladda cusub
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cali maxamed hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho oo u waramayey maxamed colaad xasan